bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurfayla dhugunsudayaal ha ka dhowaada warka duurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaan isinka dhugunsadu doontaan welibaayo shalayiina wifdiku dareera dowladda soomaaliya oo hadeeriya magaalada tanga baydhabo duqa muqdisho cumar finish oo xaraga ku jaray dhismaha wadada wadda dhibaato leka qabay soomaali ka hirinaytay jasiiradda seshilis oo la dhiyey dagaal kudhiya duleedka kismaayo iyo faahfaahinaha ku baahayaan baarlamaanka puntland oo ku shiraaya xeer usaan guddi madaxweyne deni kuuriyada koonfureed oo bilowtay iniyo ciidan jeeya kulabadta xeebaha dalka ee soomaaliya in ku badan lama boqol oo qof iyaag oo ganacsataya ka jiraan oo laka dili dalka koonfur afrika akhbaaraadka binaankana qodobkuuna siinkahayna weliba uu siiyaa tirada dadka daadadkan ka dhimadahay ee yurub oo korortay waayahay dhugunsadayaal mar kale duhur fayla waa duhurnimo sabta ee ugu taariikhdan iyo ki-idanta tumi toddobada bilo toddobaad lamada kun labaatii kow toontaas waliba iyo hayana qodobada warkaana duhurnimona siinkaayna in isjaari ayoogiyo faahfaahsan duhur fayla dhugunsadayaal ka bilaabo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac yaa hadeeri magaalada tang ee baydhabo xarunta gobolka baay oona siwiin lahan ka dhawaayay ee magaalada wifdiga waliba garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee naha eerboor ee magaalada baydhabo ha ka dhawaayay xubno ku tirsan lamada gole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulka magaalada tang ee baydhabo wasiirka ayaa waliba lakawadeentay surooga magaalada tang ee baydhabo xaragu ka jaara xabsiga wiing ee dhowaan laka dhisay magaalada tang ee baydhabo iyo xarumo kaleed oo ka yaala soo kaleed wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa weliba usla kulamo doonay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareeng iyo oonu ku wada hadlo doonaan arrimo dhowr eh dhini kaleed guddoomiyaha gobol waan ee duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa weliba geegkiisu xaraga ku jaray dhismaha laga sameeyey wadhada laamiga ee horumaraas ee warshada caanaha ee degmada hodan jidkun yaa weliba iyo koo burburka koy islamarkaasi tani dhibaato xoogan iyo ka qaben ee dhibaato oo dhiniga inisdareeroka iyo ka qabeen shacabka magaalada muqdishoiyo oona muddo kooban laka dhisi taasaytina haytay jawaab waana lanku jawaabay cabasho ku koytay dadka shacabka ee sida la sheegay warkaha ku bahaya maamulka gobolka banaadir duqa muqdishoiyo waliba uuse kala dardaarmay bulshada inay ku shaqeeyaan sidii oon ilaalsada lahaayeen dhismaha laka sameeyay wadadan laamiga islamarkaasaytini oon ku shaqeeyi lahaayeen bilicda iyo nadaafada ee magaalada maamulka gobolka banaadir ee uuse hogaamiyo guddoomiye cumar finish iyo waliba horey oon fuliyana mashaariic fara badan oo reerlankareednisowlanka sameeyay wadada wadooyinka laamiga ee magaalada muqdisho hase yeeshee weliba jira wadooyin badan oo qarkan saaran iniyo go-aan hanasaytioyo dhibaato ka qaban dadka ee ku nool gobolka banaadir dhini kaleed geekoo khamiis ayaa weliba la filaayay inay xubnaha golaha wakiilada puntland iyo kulunku weeladan xarunta magaalada garow ee kureed fasaxyo ka jiraan muddo sadde maalmood ee xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo horyaala shaqooyin dhowr ayaa weliba geekayo ku dooda doonaan hindis sharciyeedka dhowrista goobaha taariikhiga ee maamul goboleedka puntland ala saytio madaxweynaha puntland ee hindis sharciyeedka saytio madaxweynaha puntland usaan gudbi xildhibaanada golaha wakiilada puntland ayaa weliba la filaya iniyo dooddheer kureed iyo ansixiyaan xeerkun dhowrowka goobaha taariikhiga kaasaytio la sheegay iniisu muhiimayi xeerka dhowrowka goobaha taariikhiga ayaa weliba horay een weliba horay akhriska lamaad angmaryan guddiga een arrimaha bulshada een dhaqanka arrimaha bulshada eero dhaqanka warfaafinta iyo isgaarsiinta golaha iyo oona geeka la filahay iniyo ansix ini la ansaxi dhinii kaleed weliba deegaanka een cabdalla biroole oo konton kilomitr dhiniga bari inka beegan magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada ee jubbada hoose een uuse ka dhex maray dagaal ciidamada kenya oo kumid ah howlgalka midooda africa ee amisom oy u heliyaayaan ciidamada jubbaland iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaab dagaalkaiyo kuwa ukreed markii sida la sheegayo al-shabaab weerar ka qaadan saldhigga ciidamada kenya iyo han jubbaland ee deegaanka cabdalla biroole welibana meelasayti ku dhiyay dagaal jeysaday khasaare shil duban dadka deegaanka cabdalla biroole ee weliba ayo warbaahintan sheegayn iniyo dheegeen dhawaaq rasaastay oo isdhaafsadeen lamaada dhinna islamarkaasaytin uuse jara khashaaro khasaaro ku dhaladay dagaalka habahaato iyoyaanu wili si rasmeyn in caddeeyo korna weerarkaya weerarka kureediya weliba sidoo kaleed la sheegay in ciidamada kenya iyo han jubbaland iyo howlgallo ku sameeyeen hareeraha deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo iyo oona baadagoobayeen xubno ku tirsan ururka al-shabaab ee weerarkaha qaaday deegaankan ee kadhiyow ee degaalkan kudhiyeero deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose iyo waliba wasaakeeday iyo inta badan deegaanada gobolka jubbada hoose iyo ku dhiyaayeen dagaalaan dhexeeya ciidamada dowladda iyo haan jubbaland iyo haan kenya oo dhinee iyo ururka al-shabaaba dhinii kaleed ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo haan galmudug oo iyo uhelyaayeen dadka deegaanka iyo waliba iyo reedan la wareegana deegaanka bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug milasaytio iyo gacanto ka haayeen ururka al-shabaaba maalmo wiilhadhaaf iyo waliba ciidamada huwante iyo waldhaqdhaqaaqye dhaqdhaqaaqyo ciidan kuweedana duleedka deegaanada deegaanada bacadweyn iyo wisil aabahaato ciidamada dowladda ayaa la wareegeen deegaanka bacadweyne kuliyad markey sida la sheegay ee isyo isku kubixeen ururka al-shabaaba saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda qeybta labaatii koowaad ayaa la sheegay in iyosi nabadey ayaa sheegeen aro in iyosi nabadeen la wareegeen deegaanka isla markaasi itin iyo xaqiijiyeen guud ahaan amniga deegaanka bacadweyne iyo deegaanada hooseedow wararka lukeelahay deegaanka bacadweyne iyo weliba ay sheegahayeen in ciidamada dowladda iyo haan daraawiishta galmudug iyo howlgaalamiina baaris ay ku wadaan deegaanka bacadweyne iyo duleed duleedka koonfureed ee gobolka mudug miilasayty oo dhowr jeer iyo qaraxyo miine ayo unku dhiyeen deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug iyo weliba dhowr jeer isku bedeleen ciidamada dowladda iyo al-shabaab welibaana meena me welibaana bilowg lahadhaafi iyo nagatay goob degaal kureed markii dhowr jeer iyo weerareen ururka al-shabaab dhinii kaleed maxkamadda sare ee jaziiradda seychelles iyo waliba ayaa dhiiday shan qof oo dhalinyare soomaali ee kuriid markii lakuwaay walcadeyme oo dhammaystiran oo muujiyo in iyo barcad burcadbadeed iyiin wakaaladda wararka dalkaasiti ee seychelles oo warkunha ku-xigin iyo waliba muujahay inay xeerbeegtida maxkamadda sare ee sheegeen inay markii dhalinyarada soomaalida ee laha qoboda ay badda lanka helna iyo oo farahayo kala jiran wal sharci dare islamarkaasaytin iyo wedna walhubbo sharci dare ee shantan dhalinyarya waliba shantan dhalinyarya la dhiyay islamarkii maxkamadda sare ee seychelles iyo ka dhawaaqday iniyo waldembe angalna dhalinyarada soomaalida ee la ka eedayay falal burcadbadanimee madaxa qareenada ondooday dhalinyarada soomaalida oo laka magacaabo joel frank camil ayaa waliba uuse sheegay inay xaqiiqdii kooxda qareenada difaacasi dhalinyarada ee soomaaliyeed loo la bedelay muddo saddex jeer ee taasaytii oo yeesheentay iniyo reedan dhiida dhegaysadowka dacwadiyo master camel oo ku tirsan ururka qareenada seychelles iyo waliba uuse tilmaamay inay walwareen ku hayna haddii dhalinyarada soomaalida ee oldhay iyo codsado doonaan magdhow muddadii lamaadasin haaytay oyon hirinaayeen ama ka hirinaayeen aroo xabsiyada jasiiradda seychelles dhinihii kaleed xafiiska qaramada midoobeen qaabilsan ku horseedowka daroogada iyo dembiyada iyo waliba iyo hate iyo wedana iniyo dhamaystiran dhammaan dukumentiyada lamhuraanka ee si dhalinyarada lahankanaga dalka dhalinyaradun yaa waliba la sheegay in xiligun yurogan jasiiradda seychelles iyo oona eena kurogaan sifa xaalad muhaajiriin sharci dare ee oo dalkaasiti eena iyo saas ahaan rogaan dowladda oo eena dacwadda langhaysada dhalinyarada la dhiiya waliba ayaa bilaabatay bili sebtembar ee sanadkii hore lamadkii labaatanka meele sanad kureeda markii ciidanka badda ee midooda yurub iyo ku qabadan xeebaha dalka eena xeebaha soomaaliya howlgalka e u da ee soomaaliya waliba iyo dhalinyarada soomaaliyeed iyo gacantan geliyana dowladda seychelles sanadkii lamadkii tomiyo sagaalkii sidii usadhikay heshiiska gudbiyowkeeda sanayaalka soomaalida ee lakuqobaday badda oo iyo shal saxiixeedeen dowladaha dowladda seychelles iyo midooda yurub iyoona taageero ku helaayeen xafiiska qaramada midoobeen qaabilsan la dagaalanka daroogada iyo dembiyada dhinii kale dowladda kuuriyada koonfureed ayaa bilaawtay in iyo daadguraytay ciidamada la dagaalanka burcadbadeedka soomaalida ee kasugan qeybo kumid ah xeebaha dalka tilaabadan iyo waliba ayaa ku dambeeytay kuriid markii li askari oo kumid a askarta markabka walaa burburyo ee kuuriyada koonfureed ee roogi xeebaha soomaaliya laku helay cudurka safmareenka ee covid nneteen wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ee waliba ayaa sheegtay in xeebaha soomaaliya iyo kulubahasa saddex boqol askari oo kusiyatun kumid ee laka aragay astaamaha cudurka coronavirus hanasayt oo howlgalay markabka manmouth great sida iyo hawaridii wakaaladda wararka ee yonaab ciidamada militariga qeybta la dagaalanka burcadbadeedka ee teedan biyaha soomaaliya bili februaayo iyo waliba iyo hayan hanulan tilan laakiin ciidamada qaar iyo waliba iyo aweedin inay ku helan tilaalka dibadda tilaal dibadda eh bilowkii bili may xeebaha dalka xeebaha dalka soomaaliya waliba kusugan ciidamo fara badan oo ku socda dalal shal duwan hanasayty oo xeebaha lensheni la dagaalanka burcadbadeeda walow sinadoog lahadhaaf iyo yaraadeen burcadbadeeda afduwadaas maraakiibta dhinii kaleed madaxweynaha dalka koonfur africa serial ramaphosa ee weliba uuse shalay booqday deegaanadii iyo rabshadaha iyo baliliqada iyo xasilooni darada kudhiyan ee gobolka kawazulu natal welibana uuse dhaaraday inuus hanaga doonaan nabada kureedna hal isbuuc iyo kureed hal isbuuc iyo dhiyan shaqaaqooyin iyo bililiqe ee tiinkuxumayti tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo afartii madaxweyne ramaphosa oo ku hadlay dekeda magaalada durbaan ee gobolka kuwazulu natal ayaa waliba uuse si xoogan use yeero oyo ku xoogan yihiin taageerayaaldii madaxweynihii ee hore ee lihiriya waliba uuse sheegay inay in ku badan lama boqol oo qof lakadiri shaqaaqooyinka sayti oyo haayan haano la abaabuli waliba uuse arabka ka dhaweeyay inay la aqoonsadii tiro ku mide dadkii abaabulayay rabshadooga sayti islamarkaa saytina lan ogolaado doona inay dalkiyon horseedaan mustaqbal xumo ramaphosa ayaa waliba sidoo kale uuse tilmaamay in lama boqol tomi lama qof oo laka dili rabshadooga isbuucii hore kudhihi dalameele iyo in ku badan lama kun iyo shan boqol oo kalena lanhiri falalka niskajara dhac iyo burcad hantiyadeeda mar uuse ku hadlayay khasaaraha ku dhaladay baliliqada kudhiiday dalka sayti waliba uuse xusay inay dhaqaalaha koonfur africa uuse khasaari bilyan iyo balaayiin dollar waana la burburiyay boqol lixdii kow xarumood oo ganacsi iyo kumidayeen tomi kow bakhaar iyo siyeed warshadood iyo boqol lixdii kow goobaha lakagadow khamraga dhini kaleed booliska dalka saytia waliba ayoo sheegayn in dad badan yoon dhimadan xilah iyo israsaaseyn iyo dukaamooyinka lakagalaay iyo beliliqaysado saraakiiliya waliba kaloyo sheegayn in hal qof lanhiri abaabulka rabshadooga sayti meelo tomi kow kalena ilaalo la duldhiki xasilooni laantay iyo bililiqada ayaa ku dhiiday dalka saytia waliba ayay bilaabatay kureed markii madaxweynihii hore ee dalka sayti jacob zuma laku xukumay tomi shan bilood oo xabse markii uuse diiday baaritaanka eedeymo la xiriira musuq maasuq odhii muddadii uuse madaxweynaha haayay ee dalka sayti laku bilaabo sanadkii labada kun iyo sagaalkii labada kun iyo tomi siyeedkii dhugunsadayaal waliba aysin dhugunsa haytana warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo haatana akhbaaraadka banaanka ankiiraan boqol iyo labaatan qof yaa ilaa haatan la ogay inayoon dhimadeen daadadka ka dhoway galbeedka yurub ahana saytio intiyo badan yoo ka dhimadeen jarmalka tan iyo markii daadadka radiohan ka nagdeen boqolaal qof yaa waliba yoon dhimadeen yoon dhimadeen iyo ero boqolaal qof yaa waliba lankahayne nolol iyo dhimasho dhini kaleed saynis yahanada cilmi cimiladiiya waliba iyo qiran iniyo ku guuldaraysadeen saadaale heerka iyo deersisnaitay daadadkan ee ka dhoway jarmalka iyo ee kuleelka daran ee waqooyiga america waliba ayoo sheegayn in kombyutari eed awood badan inlahayna awood badan leh lankumaaragna si lansaadali cimilada daran ee isbedelowka kokooyahay dhugunsadayaal warkii duhurnimo iyo antoninka dhown warka waliba saare waana siina socodsiyaano maxamiyare dhiniga farsamada saaxiibka inuu kalsoon yahay warkan warlamadan duniyadan ku kulmaana sidaas iyo ammaano allah